بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي نيكوبي سيديتناد كتابك الرحيق المختوم طلaacu lhijra hijrada bilowgeedii marka hijrada waa la yaqaanaa waxa weeye inaad intaad dalkaagii iyo meeshaad deganeed ka tagto aada meel kale u guurto marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu amar ku siiyey markii baycat alcaqaba athaaniya ay dhacday ama ay hirgashay in intay maka ka hijroodaan ay madiine u hijroodaan hijradaasaa laga hadlay marka wa bacda an tammat markay taam noqotay oo dhammaystirantay ama ay taabo gashay baycatu lcaqaba heshiiskii iyo axdigii caqaba caqabadii athaaniyati ee labaad oo wanajaxa alislaamu islaamku uu ku guuleystay fii ta'siisi watanin in uu dhidibada u aaso watanin dal oo lahu isagu uu leeyahay uu dhidibada u aaso uu asaaska u dhigo waa isla midkiin guriga marka la guri dheer marka raba in la dhiso iyo guri marka hore asaaska ayaa loo sameeyaa oo wanajaxa alislaamu islaamku uu ku guuleystay fii ta'siisi watanin lahu wadan isagu iska leeyahay asaasidiisa ama in dhidibada loo aaso wasata saxraa'a lama degaan dhexdii lama degaankaasoo tamuuju bilkufri waaljahaalati gaalnimo iyo islaamnimo la-aan jahaaladu marka hadda waa tii islaamnimalada islaamnimo islaamnimo la-aanta ahayd taasoo tamuuju sida hirarka u kacaysa tamuuju sida hirarka u kacaysa lama degaankaasi bilkufri gaalnimo iyo waljahaalati islaam la-aan marka mar kale waa isticaaro weeye lama degaanka hadda lagama wado dhulkii lagama wado waxaa laga wadaa meesha gaalnimo iyo islaamnimo islaamnimo la-aani ay ka hirgalaan waxay la mid tahay meel abaar ah oo lama degaan ah oon khayr lahayn maxaa jira islaamkaa khayrkii ah oo ilaahay kugu xidhaya subxaanahu wa tacaala wa huwa arrintaas oo inuu islaamku ku guuleystay waddan uu leeyahay inuu taagto akhdaru kasbin guul waay marka hadda wax la kasbaday oo la hantay kii ugu muhiimsanaa weeye khatarta hadda xumaanta tii iyo khatarta iyo ahayd ma aha akhtar markan waxaa laga wadaa kii ugu muhiimsanaa kaasoo xasala calayhi lislaamu islaamku uu helay mundu laga soo bilaabo bidaayati dacwatihi dacwadiisa iyo dadka inuu ugu yeedho islaamnimada maalintii laga soo bilaabay ilaa maanta guushii uu gaadhay iyo waxa uu kasbaday wixii ugu muhiimsanaa weeye marka intaasi dhacday yaa adina wuxuu fasaxay rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu u fasaxay lilmuslimiina muslimiinta bilhijrati inay u hijroodaan ilaa haada alwatani wadankaa isaga ah waa madiine wadanka hadda la sheegayo walam yakun ma uusan ahayn macna alhijrati guuritaanka ama qixitaanka micnihiisu ma ahayn ilaa ihdaaru lmasaalixi wixii dana ahaa oo la duudsiyo wixii dan maslaxadaada gaarka ahayd wixii ahaa oo la duudsiyo oo wax kama jiraan laga soo qaado iyo watadxiyati in la huro bil amwaali waxaala wixii hanti ood lahayd aada hurto iyo wannajaati inaad la badbaado bishaksi lafahaaga fa xasba oo keliyata maca alishcaari adiga oo dareensan maca alishcaari adiga oo dareensan oo garwaaqsan biannahu maalkaagii iyo wixii hanti aada lahayd mustabaaxun kii la bannaystay inuu yahay oo lagu batalaqsaday manhuubun oo la boobay ama la dhacay kaasoo qad yahliku inuu halaagsamo ou baaba-a laga yaabo fii awaa'ili ariiqi waddada bilowgeeda wixii yara aad wadatay ow nihaayatiha ama waddada marka ay sii dhammaanayso waddada dhammaadkeeda inuu inuu kaaga baaba-o iyo wa bi-annahu qofkaasi hijroonaya ee dalkiisii ka tegaya yasiiru inuu u socdo naxwa mustaqbalin mustaqbal xaggii inuu u socdo mustaqbalkaasoo mubhamin hadoodilan oo wuxuu yahay aan la garanayn wuxuu ku dambeynayo aan la garanaynin oon macruuf ahayn baa laga wadaa mubham waa wixii aan caddayn oo wuxuu ku dambeyn doono aan la garanayn kaasoo laa yadri uusan ogeyn qofku maa wixii uusan ogeyn wixii uusan ogeyn waxaasoo yatamakhadu canhu uu foolan doono waqtigaas mustaqbalkaasi wuxuu foolan doono ama wuxuu dhali doono ilaan wixii fooshaay way dhalaanuun marka dambe marka fooshaa waxaa laga cabirayaa dhalmadii maa yatamakhadu wax uu foolan doono ama uu dhali doono canhu xaggiisa uu dhali doono ama ka dhalan doono oo min qalaaqila rabshado ah ama walwal ah wa axsaanin iyo murugo ah marka markasta way dhib badan tahay meeshii noloshaadu ay ku tiirsanayd intaad ka tagto oo dhul aadan aqoonin aada u guurto oodan cimiladiisa aqoonin oodan dadkiisa aqoonin oo xoolahaagii meel aad ka shaqaysata aadan haysanin wa bada-a almuslimuuna muslimiintu waxay bilaabeen yuhaajiruuna inay hijroodaan oy ka guuraan oy ka qaxaan magaaladii maka diintooda islaamka iyaga oo la baxsanaya wahum iyaga oo muminiintu ama muslimiintu yacrifuuna oo garwaaqsan kulla daalika intaan horu soo sheegnay oo dhan wa akhada almushrikuuna mushrikiinta iyana waxay bilaabeen ay gudagaleen yaxuuluuna inay ishortaagaan oy kala dhex galaan beynahum muslimiinta iyo wa beyna khuruujihim bixitaankooda oo magaalada maka ay ka baxaan oy madiine aadaan limaa wixii daraaddeed ayay isu hortaagayeen kaanuu ay ahaayeen nimanka mushrikiintiihi yax yaxisuuna bihi ay dareemaan oo min alkhatari khatar ah khatartay dareemayeen wahaaka hoo oo iga qabso namaadija tusaalayaal oo min daalika taas ka mid a dadkii hijrooday iyo gaaladii oo isku dayday inay is hortaagto kow waxaa ugu horeeyaoo lasoo qaatay kaana wuxuu ahaa kaana waxaa ahaa min awali lmuhaajiriina dadkii hijrooday oo intay maka ka hijroodeen madiine u hijrooday ee muslimiinta ah dadkii ugu horreeyay waxaa ka mid ahaa abu salama ninka abu salama la yidhaah haajara wuu hijrooday isagu oo maka ayuu ka baxay oo madiine u aaday qabla alcaqabati alkubraa heshiiskii ama beycadii caqabat lkubraa caqaba thaaniyana waa la yidhaha caqabat lkubraana waa la yidhaha maxaa jira jamrat alcaqaba alkubraa gol agteeda ah ayuu heshiisku ka dhacay marka labadaa magaba way leedahay beycat alcaqaba athaaniya iyo beycat alcaqabat alkubraa labadaba waa la yidhaha marka intayna tani dhicin ayuu hijrooday isagu bisanatin sanad ka hor calaa maa qaalahu haddii aan qaadano calaa haddii aan qaadano oon ku dhisno oon ku salayno maa wixii qaalahu uu yidhi ibnu isxaaq waxaa hijrooday isaga iyo wa sawjatuhu iyo islaantiisii ama xaaskiisii iyo wa ibnuhu inankiisii falamaa markii ajmaca uu go-aansaday cala alkhuruuji inuu baxo uu magaalada maka ka baxo qaala lahu isagii waxay ku yidhaheen ashaaruhu xididkii nimankay xididka ahaayeen seediyadii ahaa waxay ku yidhaheen haadihi tantadu nafsuka adiga naftaada weeye qalabtanaa calayha waad nooga adkaatay naftaada adaa iska leh maxaa jira kumana celin karno mana ku- inaan ku dilnana ma rabno ebal ara-ayta ka waran saaxiibatana walaashayo saaxiibada hadda saasay ka wadaan gabadhan naga dhalatay annaga haadihii ee tan ah calaama maxaad maxaan calaama maxaanu natrukuka kaaga tegaynaa amaan kuu daynaynaa ama kuugu fiirsanaynaa tasiiru biha inaad iskala socsocoto biha fi lbilaadi dhulkaa ilaah aad kolba meel la aado saan kuugu ogolaanaynaa oon kuugu fiirsanaynaa fa akhaduu waxay ka qaateen minhu isaga ee abu salama zawjatuhu xaaskiisii oo umu salama ahayd ayay ka qaateen tan ma ku raacaysaa la yidhi tan annagay naga dhalatay annagaa xukunna waa reer bani maqsuum weliba waa abujahl iyo reerkoodii yay ka dhasheen taasi markay dhacday waa qadiba waxaa xanaaqay qadiba waxaa xanaaqay aalu abi salama abi salama dadkoodii iyo qoladiisii ayaa xanaaqay lirajulihim ninkoodii sidaas loo galay ee loo xumeeyey daraaddeed ayay u xanaaqeen maxaa jira waa ficilada qabiilka iyo qoyska fa qaaluu waxay ku yidhaaheen laa natruku annana ka tegi mayno ibnanaa wiilkayaga ama inankayaga macahaa hooyadii ama islaantan idinku aada la hadheen oo umusalamo ah annaguna wiilka ah, soo iyada idinka iyadu soo idinka idinkama dhalanin oo soo ma idaan wixii ku salaynin wada dhalasho annagana wiilkaa naga dhashay yaa naga dhashay wiilkan qaadanaynaa bay yidhi faqaaluu waxay idhi laa natruku ka tegi mayno ibnanaa inankayaga macaha iyada uga tegi mayno id markii nasactumuuha iyadii aad ka soo reebteen ood ka soo reebateen ama aad ka soo siibateen ama aad ka soo faramaroojisateen saa rabtaba dheh ee, min saaxibina ninkii annaga saaxiibka iyaga ahayd oo abusalamo ahayd wa tajaadabu lghulaama wiilkii ayay isla jiiti jiiteen oo kolba qoloo dhinac u jiidatay beynahum dhexdooda fa khalacuu waxay siibeen yaddahu gacantiisa gacantiisii ayaa maaragtay yaa siibatay gacantaa siibatay baa la idhaha ma jabin oo laftii ma jabin laakiin laftii baa ka soo baxday meesheedii marka yarkii saasay u dhaawaceen wadahabuu bihi way la tageen wandalaqa abuu salama abuu salana wuxuu u anbabaxay waxdahu keligii isagoo abuu ila almadiinati madiine aaday oo xaaskiisiina lagala hadhay wiilkiisiina la qaatay xaaskiisiina waxaa qaatay tolkeed wiilkiisiina tolkii baa qaatay isagoo gacan ka murkacday wa kaanad waxay ahayd marka xaaladii umu salama umu salama waxay ahayd radia allahu tacaala canha wa bacda dihaabi zawjiha ninkeedu markuu tegay oo uu madiine ka aaday oy keligeed noqotay wa diyaaca ibniha inankeedina ayna fara ku haynin oo laga qaatay waxay ahayd takhruju tii soo baxda oo gurigeeda ka soo baxda kulla khadaatin subax kasta bil abduxi dixda ayay usoo bixi jirtay dixda makaad tabkii iyadoo ooyeysa maalintii oo dhan xataa tumsi ilaa ay ka galabaysato ay galab ka noqoto wa madaa waxaa tegay ama gudbay calaa daalika sidaa iyadoo ah oo maalin walba soo baxaysa iyadoo halkaa ooyi naxwu sanatin wax sanad ku dhow faraqa laha waxaa ka naxay oo u qalbi jilicsanaaday faraqa laha iyadii waxaa ka naxay oo u qalbi jilicsanaaday axadu dawiiha dadkii ehelkeeda ahaa mid ka mid a wa qaala wuxuu yidhi alaa takhrujuuna war maad bixisaan maxaad u bixin la-dihiin haadihi lmiskiina miskiintantada aada meesha ku disheen faraqtum waad kala geyseen beynahaa iyada iyo wa beyna zawjiha iyo ninkeedii iyo wa waladiha inankeedii intaba waad kala geyseen fa qaaluu waxay ku yidhaheen laa iyadii ilxaqii ka daba tag bisawjiki ninkaagii ka daba tag oo u tag oo gaadh in shiti haddii aad doonto marka way fasaxeen fastarjacat waxay la soo noqotay ibnahaa inankeedii waxay u tagtay marka war aniga waa lay fasaxay inankayga isiya waxay u tagtay wiilka reerkoodii nimankii hayay fastarjacat waxay la soo noqotay ama la soo laabatay ibnahaa inankeedii min casabatihi dadkii xigaalkiisa hoose ahaa ee hayay ayay kala soo noqotay oo isiya tidhi wayna siiyeen wa kharajat way baxday oo way anba baxday turiidu lmadiinata iyadoo madiino u socoto oo madiino doonaysa rixlatan safar yay u baxday safarkaasoo tabluqu gaadhaysa xawaaley khamsumi'a kilomitr shan boqol oo kilomitr oo lama degaan ah shantaa boqol oo kilomitr oo tamuru maraysa bayna shawaahiqi aljibaali buuro dhaadheer ama duudo dhaadheer dhexdooda wa mahaaliki aladuuyati ama dooxooyin lagu halaagsamo dooxooyin lagu halaagsamo iyadoo dhex marays oo walayse uusan ahayn macaha iyada uusan la soconin axadun cid oo min khalqi illaahi uunka ilaahay ah xataa intii ayay socotay idaa keligeed ay socotay xataa intii ayay keligeed socotay idaa kaanat markii ay ahaatay bitanciimi meesha tanciim la yidhaahdo laqiyaha waxaa ka hor yimid cuhmaan ibnu talxa ibna abi talxa ninka la yidhaha ayaa ka hor yimid oo la kulmay wa bacda an carafa markii uu ogaaday xaalahaa arrinteeda shayacaha wuu sagootiyey isaga ayaa kaxeeyey baa laga wadaa shayacaha wuu kaxeeyey xataa aqdamaha ila almadiina ilaa magaalada madiine uu ka geeyo falamaa nadara ilaa qubaa guryaha quba oo madiine ka sokeeya ama ka mida markuu arkay qaala wuxuu ku yidhi sawjaki ninkaagii fii haadihi alqarya magaaladan ayuu ku sugan yahay ee fadkhuliiha gal calaa barakati illaahi barakada ilaahay ku gal huma insarafa wuu soo gadoomay raajican ilaa makata maka isagoo kusoo laabanaya marka ninkaas ayaa alla ku bixiyee waddana maysan aqoonin sahay ku filanna mayna haysanin iyadiiyo inankeedu meeshaas ayay ku baabi ku dhiman lahaayeen taas waxa weeyaan waa qisadii iyo wixii ay la kulmeen abu salama iyo umu salama iyo inankoodii qofka kale waa haajara waxaa hijrooday suhayb ibnu sinaan aruumi ayaa hijrooday bacda rasuulillaahi rasuulka ilaahay markuu hijrooday kadib ayuu soo isagu hijrooday falamaa markii araada uu goostay uu damcay alhijrata inuu hijroodo markuu damcay qaala lahu waxay ku yidhaaheen kufaaru quraysh quraysh gaaladeedii waxay ku yidhaahdeen ataytana waad noo timid nin yahow sucluukan adiga oo xantiir ahoo faqiir ah oo faramadhow faramadow oo dad iyo dunyo midna aan haynin ayaad noo timid xaqiiran haddana cid maaragtay sharafna aan lahayn fa kahura waxaa batay maaluka maalkaagii ayaa batay cindanaa annaga agtayada wa balaqta waxaad gaadhay alladii balaqta wixii aad gaadhay baad gaadhay uma markaa kadib turiiddu waxaad doonaysaa oo damacsan tahay an takhruja inaad iskala baxdo bimaalika hantidaadii iyo wa nafsika naftaadaba aad iskala tagto wallaahi baan ku dhaaranay laa yakuunu ma ahaanayo daalika arrintaasi taasi ma dhacaysay dhaheen fa qaala wuxuu ku yidhi lahum iyaga suhayb ara-aytum bal ka warrama in jacaltu haddii aan yeelo lakum idinka maali hantidayda oo dhan haddaan xoolahayga oo dhan idin siiyo atakhluuna sabiilii waddadayda ma ka wareegaysaan aan iska tagay may ogolaanaysaan sidii aan idinku imid anuu waxba haysanin soo idinma iman anuu waxba haysan baa idinka tegaya haddaad leedihiin xoolahan halkan aad ka kasbatay waa sida hadda dowladaha daalimiinta ay yeelaan oo yidhaahdaan qofka halkana xoolaha ka kasbaday oo lagu sameeyo marka waxa loo yaqaano ta'miim ama hanti la wareegid qaalu waxay idhaahdeen nacam taas waa ogolaydheen haddaad hantidaada oo dhan ka tegayso qaala wuxuu yidhi fa innii anigu qad jacaltu waxaan idiin yeelay lakum idinka maali hantidayda oo dhan idinkaan idin siiye waa idinka tegay fa balaqa waxaa soo gaadhay daalika arrintaa rasuul allahi rasuulka ilaahay baa arrintaasi ay soo gaadhay faqaale wuxuu yihi rabixa suhayb rabixa suhayb suhayb wuu macaashay sahayb wuu macaashay maxaa jira hantidiisii wuxuu ku gatay hij- hijradiibuu ku gatay oo loo hijroonayay ila allahi wa rasuulih ta kale watawaacada waxaa isla ballamay cumar ibnu khadaab wa cayaash ibnu abi rabiica wa hishaam ibnu alcaas ibnu lwaa'il saddexdaa nin baa waxay ku ballameen mowdican meel yidhi halkaan isugu nimaadno aan- waan israacayna waan hijroonaynaaye meeshaasoo ismuhu magaciisa la yidhaahdo attanaadub meel la yidhaahdo oo fowqa sarif meesha sarif la yidhaha korkeeda ah waa me- magacyo meelo wax muhiim oo ay leedahay male magacyadaas xataa inay isbedeleen baa hadda dhici karta meeshaasoo yusbixuuna ay ku waabariisanayaan oo ruux walba waagu ugu barya cindahu agtiisa uma markaa kadib yuhaajiruuna ay u hijroonayaan ila almadiinati magaalada madiina fajtamaca halkii waxaa ku kulmay oo isugu yimid cumaru cumar ibnu khadaab wa ciyaash labadaa isugu yimid ciyaash ibnu abi rabiica labadaasaa isugu yimid wa xubisa hishaam canhumaa hishaam hishaamse waa la xidhay oo waa loo diiday inuu soo aado intay ka war heleen dadkiisi ayaa xabiseen oo celiyeen waa la celiyey walamaa markii qadima ay soo gaadheen oo ay soo galeen almadiinata magaalada madiina ay soo galeen waa cumar ibnu khadaab iyo ciyaash ibnu abi rabiica labadaasaa laga wadaa ay markay soo galeen oo wanasala ay kusoo degeen biqubaa meesha quba ledha ay kusoo degeen qadima isla markii isna waxaa yimid abujahl baa soo galay iyo wa akhuuhu abujahl walaalkii alxaarif la dhihi jiray yaa ilaa ciyaash ayay u yimideen wa ummu thalaathati saddexda hooyadoodna waaxidatun saddexdoodu xagga hooyo ayay walaalo ka yihiin wahiya hooyadood hooyadood waxay ahayd asmaa'u bintu mukhariba saasaa la dhihi jiray asmaa'u bintu mukhariba isaantaasaa wada dhashay abujahl iyo ciyaash iyo alxaarid saddexdaaba xagga hooyay walaala ka aheen hooyada- hooyadoodna magacaasaa la dhihi jiray fa qaala wuxuu yidhi amase faqaala waxay yidhaahdeen yaa dhahaya abujahl iyo alxaarif yaa waxay ku dhaheen lahu ciyaash waxay ku dhaheen inna dhab ahaantii ummaka hooyadaa qad nadarad waxay ku dhaaratay oo ilaahay magaciisa ugu dhaaratay allaa yamusa inuusan taabanin ra'saha magac madaxeeda ama timaheeda mishtun shanlo ama gadhfeedh lagu shallaysto ama saqaf waxaa lagu shallaysto in- magacyadaasay leeyihiine inuusan taabanin inaynan yacni shallaysanin timaheeda walaa tastadilla inaynan hadhsanin bishamsin qoraxna inayna ka hadhsanin qorax un taagnaato xataa taraaka ilaa ay ka aragto faraqa wuu qalbi jilicsanaaday lahaa arrinteedii hooyadii ayuu u naxay uu u qalbi jilicsanaaday fa qaala wuxuu ku yidhi lahu ciyaash cumaru cumar wuxuu ku yidhi yaa ciyaashu ciyaashow innahu sheekadu waxay tahay wallaahi baan ku dhaartee in yuriiduka alqowmu nimankan kulama rabaan ilaa liyuftinuuka inay kaa fidneeyaan oo ay kaa saaraan can diinika diintaada inay kaa saaraan oo ay diintaada kaa fidneeyaan maahana wax kale ma rabaan arrintu arrin hooye ma aha oo tani waa khayaano iyo sir weeye ifaxdarhum nimankan ka digtoonow nimankan iska ilaali warka ay sheegayaan waxba kama jiro fa wallaahi baan ku dhaartay low aadaa haddii uu dhibi lahaa ummaka hooyadaa alqamlu injiri haddii ay dhibi lahayd lam tashatad way feedhan lahayd ama way shallaysan lahayd walow qad ishtadda calayha haddii uu ku adkaan lahaa xaru makata maka kulaylkeedu hadduu hooyadaasi xoogla u qaban lahaa uu ku adkaan lahaana lastadallad way hadhsan lahayd oo meel hoos ah ayay raadsan lahayd fa abaa ciyaash wuxuu diiday ila alkhuruuja inuu la baxo uu raaco macahumaa labadoodii liyubira si uu ugu fuliyo uu baari uga dhigo oo ayna ugu dambaabin bariga waxaa la yidhaahdaa dhaarta oo lagu meel mariyo si aadan ugu dam- maxaa jira be- haddii inta la dhaarto aadan dhaartii fulin waa la dambaabi soo maaha marka dhaartii si aan loogu dambaabin oo dhaartii loo meel mariyo yaa bir yaa la yidhaha barra biqasamihi liyabara si uu ugu fuliyo oo ugu meel mariyo qasama ummihi hooyadii dhaartiisa fa qaala lahu cumar wuxuu ku yidhi amaa id haddiiba qad facalta aad fashay maa facalta wixii aad fasho ood nimankan raacayso fa khud qaado naaqatii aniga hashayda qaada haadihii oo tan ah maxaa jira fa innahaa hashaydu naaqatun hal weeye najiibatun oo aad iyo aad u orod badan baa laga wadaa oo wanaagsan oo orod badan daluulun oo hayin oon kula maaragtay kula buubaynin daluulun oo hayin ah falzam dahrahaa dhabarkeeda uun ogow saarnow hashaas fa in raabaka haddii uu ku shaki geliyo min alqowmi nimankan raybun wax shaki ah oo aad- ood ka aragto inaynan nimankani wixii ay afka ka sheegeen aysan u soconin ay wax kale u socdaan oo ay rabaan inay diinta kaaga kaa fidneeyaan fanju badbaad calayha hasheeda ku badbaado waa hal aan la gaadhayn oo orod badane iyada qaado fa kharaja wuu baxay ee ciyaash calayha hashii cumar ayuu qaatay macahumaa labadii nin ayuu raacay abujahl iyo iyo xaarifkii xataa intii ayuu raacay ama uu la socday idaa kaanuu markay ahaadeen bibacdi dariiqi waddada dhexdeeda markay sii marayaan qaala wuxuu ku yidhi lahu ciyaash abujahl baa wuxuu ku yidhi yabna ummi walaal ninkay hooyadi dhashayow wallaahi baan ku dhaartee laqad istaqladtu waxaa igu qallafsanaaday oo igu adkaaday baciirii awrkaygan haada oo kan ah wuxuu igu noqday baciir xun iyo salkiibaa igu xanuunay yaa salkaa igu xanuunaye afalaa tacqubunii maad ifangelisid ama maad ii bedeshid calaa naaqatika haadihi hashaadan iigu bedel hashaa ka fiicane adaa walaalka iga yarahe ee ritigayga fuul oo hashaada isii saasuu ka wada afalaa tacqubunii maad ii bedeshid calaa naaqatika hashaada haadihii oo tan ah qaala wuxuu yidhi ciyaash baa dhahaya bal waan kuu bedelayaa bala ahaye fa anaakha wuxuu fadhiisiiyey hashiisii buu fadhiisiiyey anaakha wuu fadhiisiiyey ciyaashashiisii wa anaakha iyaguna gee awrtii ay fuushanaayeen bay fadhiisiiyeen sababtuna maxay tahay oo saa loo yeelay litaxawa- liyataxawala si uu ugu wareego abujahal calayhaa hashii sayid cumar sayidina cumar uu lahaa ee ciyaash u watay fuushanaa si uu ugu wareego abujahal falamaa markii istawow bilardi dhulka ay istaageen ay dhulka yimideen kulligood saddexdooduba cadow calayhi way weerareen cadow calayhi way weerareen oo way qabteen fa awthaqaahu markaasay garbaduubeen wa rabadaahu way xidhxidheen oo xadhig laba jible intay u qabteen ayay xidheenna uma markaa dakhala bihi maka ayay so- bihi isaga waxay soo geliyeen makata maka manhaaran iyadoo maalin ah muwathaqan isagoo garbaduuban oo xidhxidhan wa qaala waxay dhaheen yaa ahla makata reer makow haakadaa sidaas aanu kan ku samaynay fafcaluu idinkuna ku sameeya bisufahaa'ikum kuwa ma- maskaxgaabnidiinna kuwa maskaxgaabnida ah kuwa maskaxda gaaban ee sufahaha ah saa u yeela kamaa sidii facalnaa annagu aanu ku samaynay bisufahaa'ina kuwa yagan ee aan maskaxda lahayn ee sufahada ah haadihi tantadu halaathatu namaadija waa saddex tusaale maxay u tahay tusaale limaa wixii kaana almushrikuuna mushrikiintu ay ahaayeen yafcaluunahu kuwa ku sameeya oo kula kaca biman ciddii yuriidu doonaysa alhijrata inuu hijroodo idaa calimuu haddii ay ogaadaan daalika inuu inuu hijroodo in inuu rabo walaakiin hase atee calaa raqmi daalika isagoo ay arrintaasi jirtay kharaja annaasu dadkii mu'miniinta ahaa ee muslimiinta way baxeen oo markay ka baxeen oo madiinay aadeen arsaalan iyagoo koox koox ah oo yatbacu uu raacayo bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale uu ku daba jiro yani micnihii isagoo qaarba qaarka kale ku daba jiro wa bacda shahrayni laba bilood wa bidcati ayaamin iyo dhowr maalmood min beycati alcaqabati alkubraa ahdigii iyo iyo heshiiskii caqabadii weyneyd markii intaa la gaadhay laba bilood iyo dhowr maalmood kadib lam yabqa kuma hadhin bimakkata magaalada maka min almuslimiina muslimiintii ilaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi maahane wa abuu bakrin abuu bakar maahane wa caliyun iyo cali maahane labadaasoo aqaamaa nagaaday oo ku hadhay maka biamrihi rasuulka amarkiisa lahumaa labadooda uu amray iyo wa ilaa man cid maahane ciddaasoo ixtabasahu lmushrikuuna mushrikiintii ay xabiseen oy xidheen oy u diideen inuu baxo karhan si qasab ah marka rasuulka sala allahu calayhi wasalama abuubakar iyo cali radia allahu tacaala canhuma labadaasaa hadhay saddexdaas iyo ciddii kale oo la xidhay oo loo diiday inay baxdo maahan waqad acadda wuxuu diyaariyey uu diyaargareeyey rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama jihaazahu qalabkiisi qalabkii iyo waxa la wixii jihaaska waxaa la yidhaah waxa la wixii looga baahan yahay in arrin lagu fuliyo hijradu waxay u baahnayd oo idil ayuu diyaariyey waqad acadda wuxuu diyaariyey rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam jihaazahu wixii lagu safri lahaa oo idil ayuu diyaarsaday yantadiru isagoo oo sugaya mataa goorta yu'maru la furo xagga rabbi laga faro bilkhuruuji inuu baxo wa acadda abuubakrin abuubakarna wuxuu diyaariyey isna jihaasahu diyaargarowgiisii wixii kasta oo loo baahnaa in lagu safro ayuu abuubakarna diyaariyey hada wabillaahi towfiiq wasala allahu waslama calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalim